galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya bisha februarina ay tahay siddeed iyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban irarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah taliya xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya oo lagu dhaawacay muqdisho iyo afhayeenkii hore ee maamulka galmudug oo isna weerar kale lagu dilay isla magaalada muqdisho degmada xamarweyne agaarka bacadlaha ayay arrintaasu ka dhacday ciidamada ammaanka ayaa daba jooga oo baaritaan haaya ayagaana ka soo jawaabaya insha allah haddii laha yidmo marka xasan dheere dhaawac sahlan baa gaaray taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa dhaawac yaraa gaaray taliyaha askarigiisiina waa dhintay askari kaloo la socdana waa dhaawacmay
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah helada toddoba dhallinyara oo dhowaan maxkamad milatariga puntland ay xukun dil ah ku riday heladaas ayaa hadda ka cabanaya cadaalad darro cadaaladxumadaasaan ka cabanaynaa cadaalad baanu doonaynaa wax firaalaan laguma hayo markhaati looma hayo dad laguma hayo waxay sameeyeen lama hayo wiilashii waxau doonayna anagu cadaalad baan rabnaa annagu dad buntlaanaan nahay dad waddanka u dhashay baan nahay yani wax maskaxda gelisa ma aha in qof inta laba bilood la xirso hadhown la dhaho ninkaan wuxuu gashay fal ah dil ah uu galay dad buu laayey xeen bay dil lagu xukumo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
iyadoo maalmihii u dambeeyey ay soo badanaysay qayladhaanta la xiriirta abaaraha ka jira geeska afrika ee uu dowladda jabuuti ee kuwait ay mucaawino gaarsiineynay mucaawino gaarsiiyeen aan idhaahdee dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan somalilan ayaa diyaarad sidee cawaamo waxa ay ka degtay magaalada berbera halka mucaawino oo lacag iyo agab kale isugu jirana ay dowladda jabuuti ka caawisay wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warkan soo diray
diyaaradda caawimada sidee oo ka timid dalka kuweyt ayaa ka degtay magaalada berbera waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey oo kaga guddoomiye caawimadaas mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo heer degma iyo heer gobolba leh guddoomiyaha xisbiga oo cudin janeer faysal cali waraabe oo ka mid ah mas-uuliyiintii caawimada guddoomay ayaa v o a u sheegay in caawimada saarneyd ahayd ilaa afar boqol oo kartoon oo cunto u badan waxaanuu tilmaamay in caawimadani jawaab u ahayd safar wafdiye kala duwan oo uu ka mid yahay ay ku tegeen dalkaasi taasoo ay kaga dalbadeen amiirka dalka in caawimale la soo gaadho dadka abaaruhu saameeyeen ee somalilan guddoomiye faysal waxaa intaasi raaciyay in isla shalayba la bilaabay qoondaynta qaybinta caawimadan oo deegaano ka mida gobolada saaxil iyo maroodijeex geesta kale faysal caliwaraabe oo khadka telefoonka ugu waramay v o a isagoo ku sugan magaalada burco ayaa sheegay in sidoo kale dowladda jabuuti caawimo soo gaadhsiisay somalilan taasoo isugu jirta mid dhaqaale iyo mid agabba wafdi ka socda guddida la tacaalidda abaara ee heer qaran ayaa dhowaanahanba socdaal ku jooga dalkaasi jabuuti waxaanu guddoomiyaha cod sheegay inay halkaasi ku kulmeen isaga oo tilmaamay in dhaqaale dhan toddoba boqol iyo konton kun oo dollar ay ugu deeqday dowladda jabuuti iyo sidoo kale agab ay ka mid yihiin kuwa loo adeegsada dhaanka biyaha somalilan waxay ka mid ahayd meelihii ugu darnay abaartu sida baan u saamaysay halkaasoo deegaanada qaarkood dad iyo xoolaba ugu dhinteen walow deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa roobab aan sii badnayni ay ka da-een haddana waxaa in muddo a socday dadaallo loogu gurmanaya dadka abaaruhu waxyeeleeyeen barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence oo maanta ka hadlay shirka ammaanka ee magaalada munikh ee dalka jarmalka ayaa sheegay in maraykanka uu sii wadi doono taageerada uu siiyo isbahaysiga neto mer pence ayaa u sheegay hogaamiyeyaasha yurub inay lagama maarmaan tahay in neto ay ka muuqato adduunyada casriga ah sida ay hadda uga dhex muuqato awood ahaan si buu yidhi loola dagaalamo kooxda daacish oo uu ku tilmaamay inay tahay sharta ugu weyn ee hadda ka jirta caalamka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka waxa uu wacad ku maray in maraykanka uu la xisaabtami doono dowladda ruushka
kooxda taalibaanta bakistan ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka oo dalkaasi bakistan dilka maleeshiyaad badan oo ka tirsanaa kooxdaasi oo ay ciidamadu qabteen toddobaadkan qalabka warbaahinta militariga bakistan ayaa sheegay in ciidanka ammaanku ay dileen in ka badan boqol ka mid ah kooxaha argagixisada kadib howlgallo ay ka sameeyeen dhammaan waddanka oo dhan toddobaadyadii lasoo dhaafay taasoo jawaab u ahayd weeraro dhiig badani ku daatay oo ay taalibaan ka geysatay koonfurta bakistan dowladda ayaa ku tilmaamtay dadka ay dileen ciidamada inay ahaayeen argagixiso gaar ahaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda jamaad ul ahrar oo ay sheegatay weeraro bambaana oo toddobaadkana la beegsaday mowlac ay leeyihiin jamaacadda suufiyada bakistan halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad sagaashan ruux maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha u aqoonsan kooxda jamaatul ahraar in ay ka mid tahay kooxaha argagixisada caalamiga ah guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa maanta ku baaqay in si deg deg ah oo aysan wax shuruud ah ku xirnayn lagu sii daayo laba ka mid ah shaqaalaheeda oo horraantii bishan lagu afduubay waqooyiga afghanistan maleeshiya ka tirsan kooxda daacish ayaa afduubatay labadani ruux xilli ay la socdeen gaadiid kolonyo ah oo cunto mucaawino ah u waday dadka beeraleyda iyo xoololeyda saboolka ah ee degan gobolka jowsjan ee waqooyiga dalka afghanistan
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markana qodobada kale aan idin hayno haddaan gudagalno magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba weerar oo ay rag hubaysani geysteen weerarka hore ayaa ka dhacay meel u dhow suuqii hore ee xamarweyne gaar ahaan bacadlaha waxaana lagu weeraray gaari uu saarnaa tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya xasan dheere weerarkaas ayaa waxaa la sheegay inuu isagu ku dhaawacmay dad kalena ay ku dhinteen weerar labaad ayaa isna lagu dilay aagaarka cisbitalka digfeer afhayeenkii hore ee maamulka ximeniyo xeeb maxamed cumar hagafey wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray kooxa hubaysan ayaa maanta ku dilay agaarka cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho afhayeenkii hore maamulka ximiniya xeeb maxamed cumar hagafey weerarka lagu dilay afhayeenkii hore ayaa yimi kadib markii kooxaha dilka geystay oo watay gaari nooca raaxada ay rasaas huwiyeen afhayeenka xilli uu marayey agaarka cisbitalka digfeer dilka maxamed cumar hagafey ayaa qaabka uu u dhacay waxaa v o a uga warramay afhayeenka maamulka galmudug ee xilligan cabdulaahi xaashi faarax roobda-ay oo sidoo kalena ka warbixiyey aqoontii u lahaa marxuumka saacado ka hor isagoo kasoo baxay mid kamid hoteelada magaalada muqdisho gaari uu isku jaray hortiisa kadibna kooxa saaraa ay rasaas ku fureen maxamedna uu halkaas ku geeriyooday mar labaad inaa lilah wa inaa ila raajicuun anigu ku hadlaya magaca maamulka galmudug iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan tacsitiirahela u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar hadda waxaan ku suganahay isbitalka madiina magaalada muqdisho halkaas oo daqiiqada kadib aan ku aasayna duaaleedmo afhayeenka maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in marxuumka la dilay uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku lug lahaa howlaha warbaahinta dalka walaal maxamed waxaan ka aqaanaa maxamed wuxuu ahaa shaksi aad u jecel warbaahinta wuxuuna ahaa aasaasihii idaacadda codka gobolada dhexe oo ilaa iminka ka shaqeysa magaalada cadaado wuxuu kamid ahaa xubnihii aasaasay t v-ga calson guud ahaan wuxuu ahaa shaksi la jecel yahay sheekadiisa iyo hadalkiisa waa gartay goobta lagu dilay waxaan maqlay inay tahay agaarka isbitalka digfeer cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirto waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe ee soomaaliya in si deg dega sharciga loo horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilkiisa baaritaanna lagu sameeyo ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay oo goobtii waa ay ka baxsadeen waxaanse rajeynaynaa insha allah in la helo kooxdaasi xaqdarrada ku dishay maxamed cumar waxaan mar labaad leeyahay ilaahay samar iyo imaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar sidoo kale kooxa hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari uu watay taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xasan dheere waxaana weerarka ku dhaawacmay taliyihii hore ciidanka nisa xasan dheere halka laba ka mida ilaaladii la socotay uu midkood geeriyooday kii kalena uu ku dhaawacmay sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane taliyaha wuu dhaawacmay ilaahay ha caafiyo askartoo watay mid ka midana waa dhintay degmada xamarweyne agaarka bacadlaha ayay arrintaasu ka dhacday ciidamada ammaanka ayaa daba jooga oo baaritaan haaya iyagaana kasoo jawaabaya insha allah haddii laha yidmo marka xasan dheere dhaawac sahlan baa gaaray taliya ku-xigeenkii hore ee hadda nisa ilaahayna ha caafiyo marka ay- ayagaan ka sugaynaa jawaab ammaanku inay ka jawaabaan afhayeene xasan dheere ciidamo ilaala ah ma watay ha ciidamo ilaalaha watay sida aad ku aragteen sawirka baabuurkiisa iyo iyo iyo dhibaatadu markay gaartay dhaawac yaraa gaaray taliyaha askarigiisiina waa dhintay askari kaloo la socdana waa dhaawacmay qaabkaasi wax u dhaceen adeer afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in laamaha kala duwan ee amnigu ay iminka wadaan howlgallo iyo baaritaanno lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dhaawaca taliya ku-xigeenkii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a bilowgii toddobaadkan maxkamadda ciidamada ee maamulka puntland ayaa xukun dil ah ku riday toddoba dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab xukunkan oo ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxay maxkamadda ciidamada puntland ay ku eedeysay dhalinyaradan inay mas-uul ka ahaayeen dilal loo geystay mas-uuliyiin iyo dad shacab ah dhalinyaradan ayaa ku dooday inaysan wax lug ah ku lahayn eedeymaha loo soo jeediyey hase ahaatee xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa ku dooday in ay eedeysanayaasha ay isku mar- ay isku markhaati fureen oo qaarkood ay walaalo yihiin kuwo kalena ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab xukunkaasi kadib idaacaddeenna v o eda ayaa waxaa la soo xiriiray qaar ka mid ah ehelada dhalinyarada la xukumay oo tirsanaya in xukunka ku dhacay caruurtooda uusan cadaalad ahayn waryaheenna jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan inoo haya tan iyo markii maxkamadda ciidamada puntland ee gobolada bari iyo sanaag ay saddex iyo tobankii bishan februari aynu ku guda jirno dil toogashaha ku xukuntay toddoba dhallinyaro ah oo loo haystay inay ka dambeeyeen dilo loo geystay mas-uuliyiin maamulka puntland ka tirsanaa ayaa waxaa soo baxayay ashako ay muujinayaan qaar ka mid ah ehelada dhallinyaradaasi la xukumay waxay ehladan oo qaarkood idaacadda v o eda la soo xiriiray ay sheegeen in ay wiilashooda aysan helin xukun cadaaladda islamar ahaantaasina lagu soo eedeeyey dembiyo aysan galin sida ay waalidiintu ku andacoonayaan maxkamadda ayaa sheegtay inay ku heshay dhallinyaradaasi dembiyadii lagu soo eedeeyey oo ay ka mid ahaayeen dila loo geystay taliya ku-xigeenkii ciidamada boliiska puntland agaasimihii madaxtooyada magaalada boosaaso iyo xir ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada puntland kuwaas oo dhammaantooda dilalkooda ay ka dhaceen magaalada boosaaso muddo isku dhowdhow hooyo xaliimo maxamed cali oo dhashay laba ka mid a dhallinyarada toddobada ahi ee dilka lagu xukumay oo la kala yidhaahdo ayuub yaasiin cabdi oo labaatan jira iyo maxamed yaasiin cabdi oo toddobiyo toban jira sida ay hooyo xaliimo inoo sheegtay ayaa waxa ay tilmaantay in aysan helin cadaaladii ay u baahnaayeen waxa ay sheegtay in maxamed yaasiin cabdi muddo laba bil ka hor laga qabtay gurigooda meel ku dhow dabadeedna markii ayuub oo uu ka wardoonay walaalkiisa ka yar isaguna lagu daray halkaasna muddo laba bil kadib markii la hayay loo sheegay sida ay tiri in wiilasheeda dembiyo ay galeen lagu helay lana xukumayo oo dil toogashaa lagu xukumay taasoo hooyo xalimo ay sheegtay inay aad ula yaabtay
siday wax u dhaceen wiilka waxaa laga qaatay guriga debigiisa laga qaatay wiilka yar goor casar ah wiilkii waa la qaatay baan maqalay wiilkii wiilkii kalea wiilkii raajay wiilkii kalena waa la xiray sidaasay wiilashooda iga maqan yihiin hasa dee nimankaasa haysta waxay haysteen laba bilood oo dhowdhow oo dirdil iyo rafaad iyo xirxiid iyo dhibaato ku sameeyey dirdil badaa la gelinayey korontaa la saarayey wixii la doonaa lagu sameeyey annagoo aan waxba maqal ba aanu maqalay wiilashii maxkamad baa la geeyey waa la xukumay maxkamadaasaanu anagu ka cabanayna cadaalad xumadaasaanu ka cabanayna cadaalad baanu doonaynaa wax xaq in lagu helo wax firaalan laguma hayo markhaanti looma hayo hub laguma hayo waxay sameeyeen lama hayo wiilashii waxau doonayna anagu cadaalad baan rabnaa waxaa la leeyahay ee ayagaa qirtay wiilasha ee la xukumay dhammaantooda oo laga duubay muuqaallo ay ku qiranayaan inay faldembiyeedyadii lagu soo eedeeyey ay geysteen arrintaa bal ka waran ma jirto waxaas waxa qirteen ma jirto waxay qirteen iyo wax marantoona ma jiraan idinba waa aragteen bay ila tahay waryaa wiilasha wilimadooda waa sida intaa weeye maxaad dalbanaysaan marka hadda cadaalad baan dalbanaynaa iyo xukun xaliimo maxamed cali waxay dalbanaysaa in maxkamad cadaalada la hor keeno wiilasheeda sidoo kale doctor muxiidiin ismaaciil cali oo ah walaalka ka weyn cali ismaaciil cali oo isagu ka mid ahaa toddobadii dhallinyarada ah ee dilka lagu xukumay ayaa isaguna v o a u sheegay in jirdil loo geystay dhallinyarada oo dembiyo aysan gelin dusha loo saaray waxa uu sheegay in cali ismaaciil cali uusan dembiga lagu soo eedeeyey uusan lahayn islamar ahaantaasina ay xukun cadaalad ah ay raadinayaan frisley waxaan ka cabinaynaa horta dadka anagu maan ogeyn laba bilood bay meel ku xirnaayeen laba bilood kadib qolaa lagu soo xirtay kadibna waxaa la yidhi dadkan waxa weeye waa dad oo dil lagu xukumay ma gartay this is our problemka anaga ka cabanayna saas waaye moogta annagu dad reer buntlandan nahay dad wadanka u dhashay baan nahay dadkii oo deegaanka ahay waan nahay macquul yani wax maskaxda gelaysa ma aha in qof inta laba bilood la xirto hadhowna la dhaho ninkan wuxuu gashay fal ah dil ah wuu galay dad buu laayay later on same day dil lagu xukumo cunugan wuxuu ahaa cunug yar buu ahaa waxa weeye sportska waxaasu jeclaa ma ahayn dad oo dadkan oo waxaas yaqaan oo waxaas ku biira ma ahayn marna kama sugto golobin annagu waa isnaqeyn my ilmihii yaraa buu ahaa ma ogtahay aad baan u jeclahay my brother family ahaana anaga dad oo educators aan baan u badnayn dad educators ah baan ahayn engineers iyo doctors bay cidda u badan tahay ma fahanti ah dad waxaas oo gala ma aanu ahayn ilmahan wuxuu ahaa ilma adigu yar ma ogtahay waxaas ma gelin kamana surto gasho anagu we know each other waa naqaan the same room baan waxa weeye laba qol isku degan ba isku dhow baan degannahay oo laba room baan kala degannahay macaga same meal aan cunaa ma ogtahay haddaan subaxdii isla quraacno waa isla qadaynaa waa isla cashaynaa same ah same room baan degannahay ma ogtahay dhammaan toddobadaasi dhallinyarada ee la xukumay qoysaskooda waxa ay ka sinnaayeen inaysan ku qanacsanayn xukunka lagu riday toddobada dhallinyarada ha yeeshee gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka bari iyo sanaag korneyl cabdifataax xaaji aadan oo ahayd maxkamaddii xukuntay dhalinyaradan ayaa waxa uu isaguna kal hore ka hadlay markii xukunka dhallinyaradani uu dhacayay sababaha ay u tigsadeen xukunkii ay ku rideen falka iyo xilliga goobta u dhacay waa taxana sharciga iyo xeerarka loo gafay waa shareecadda islaamka iyo xeer namber two iyo qodobka four three four kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin urarka argagixida argagixisada al-shabaab amniyaadka gaar ahaan dilalkii loo geystay taliyo ku-xigeenkii ciidanka booliska gaashaanla sare jaamac saxardiid agaasimihii madaxtooyada buntube boosaaso adangaas gaashaanla sare cabdikariin xasan firdhiye xeelaliyihii guud ee ciidamada qalabka sida maxkamaddu markii ay dhegaysatay asbaabta xukunka maxkamaddu markii ay dhegaysatay hay-adda xafiiska xeeraalinta maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii iyo iyo istifaaca qareemada maxkamaddu markii ay akhriday gungaarka caddaymaha maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraarka ay bixiyeen eedaysanayaasha qaybtood isla markaana ay markhaatiis ku yihiin isla eedaysanayaashu maxkamaddu markii ay aragtay qodobada iyo qodobada loo gafay maxkamaddu markii ay daaracatay shareecada islaamka iyo waxa ay ka qabto maxkamaddu markii ay u caddaatay ciddii gacanta lahayd ciddii gacan siisay ciddii fulisay siday u kala qaybqaybsanaayeen ciddii lahayd meesha meheradda lahayd meesha ay waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ah si kastaba ahaatee muddo soddon cisho ayaa loo qabtay dhallinyaradani haddii aysan ku qanacsanayn xukunka lagu riday inay raacfaan ka qaataan taas oo qoysaskii aan la hadalnay ay inoo sheegeen inay dhammaantooda ay doonayaan inay raacfaan ka qaataan ha yeeshee wax kasta la adkeeyey oo ay la' yihiin meel ay kala xidhiiraan iyo qaababka ay u mari lahaayeen inay raacfaankaasi qaataan maadaama sida ay tilmaameen meel kasta la duldhigay waraaqo lagu xanibayo inaysan imaan karaynin goobaha ay suuragal ka tahay in ay u maraan si ay raacfaanka u qaataan
aad ayuu umahadsan yahay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas
masaajidka daarul hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan mareykanka ayaa waxaa lagu qabtay shalay salaadii jimcaha kadib kulan ay soo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka iyo weliba dad aan mus islaam ahayn kulankaas ayaa waxaa looga hadlayey wareegtadii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha waddanka mareykanka donald trump taasoo lagu joojinayey muwaadiniinta toddoba waddan oo ay soomaali ku jiraan oo muslimiin u badan inay waddanka mareykanka soo galaan haddaba kadib kulankaas ayaa waxaa wariyaha v o a maxamuud mascade uu ka waraystay imaamka masjidka daarul hijra sheekh cabdiraxmaan shariif ugu horeyn waxa uu weydiiyey kulankaas iyo waxyaabihii looga hadlay
kulankaasi wuxuu ku saabsanaa markii ay soo baxday wareegtadii madaxweynaha donald trump ayaa waxaan isku daynay inaan dhahno sida uga fiican anaguna aan uga jawaabi karnaa marka waxaan qabanaynay kulamo fara badan oo isdabajooga ayaa aan qabanaynay kulamada marka waxaan uga hadlaynay qayb inaan dadka dejinno oonu tilmaano wadanka inay joogaan wadanka dadkiisa ay qayb ka mida yihiin waxaa kaloon uga hadlaynay dadka inaan barno xuquuqda iyaga ay leeyihiin waxaa kaloon uga hadlaynay dadka inaan barno xuquuqda iyaga lagu leeyahay marka kulamada waxaan uga hadlaynay qaybahaas waxaan marti qaadaynay dad kala duwan oo maaragtay dadka la doorto ah iyo dad kala duwan oo dadka shuruucda iyo qaanuunka yaqaanaa si iyaga laftooda ay dadka ay ula hadlaan iyagana waan marti qaadaynay waxaan marti qaadinay oo kaleeto iyaga laftooda intaas muxuu ku jiray helay wadankan sida aad taqaano maxamuud oo dadka ugu fara badan ee dadka u dooda waa dadka la yidhaahdo faith community ama dadka diimaha weeyaan marka dadka laftooda inaan amarti qaadno kadibna ay ay tusiyaan inayna garab taagan yihiin iyagana waan samaynay marka iyaga laftooda waan marti qaadnay oo dad fara badan xaqiiqatan iyaga ah ayaa noo yimid yani marka kulamadu waxaase ku saabsanaayeen sidaasayna ahaayeen kulamadu dabcan kii hadda ugu dambeeyo toddobaadkan qabateen waxaan arkayay madaxda gobolka qaarkood oo idinla jooga dad fara badan oo muslimiina iyo dad badan oo cadaana oo dhammaantiin aad wada joogteen oo dabcan arrimahaad aad ii sheegtay ka hadlayseen marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad isla garateen ee aad ugu dambeynta aad isla meeligteen maxaa ka mid ah qodobka koobaad wuxuu ahaa tusaale ahaan duqa magaalada minneapolis dadka inay u sheegtay booliisku qofka hadduu joojiyo inuusan weydiinaynin qofka waxaan loo yaqaano waddankan stariskiisa bimacnaa si kale haddii loo dhigo inuusan weydiinaynin waddanka ma sharci baad ku joogtaa mise kuma joogtid si waxaad waddanka ku joogto inuusan weydiin karin oo magaalada minneapolis booliiskeeda arrinta aan loo ogolayn taa dadka way u sheegtay oo way la wadaagtay waxaa kaleeto wixii meesha ka soo baxay uu ahaa muxuu ah dadkii la doortay iyadoo ay ka mid tahay inay in fara badan tilmaameen awoodooda inta ugu dambaysa ay awoodi karaan inay ilaalinayaan dadka xuquuqdooda iyo dadka muwaadiniinta marka inay yidhaahdaan waxaa tihin dad muwaadiniina wadanka degan xuquuq ku leh sharci ku haysta kii xataa aan sharci ku haysanin qaabka ugu habboon ee loo ilaalin karo ayaan ka shaqaynaynaa taasu qayb bay ahayd qaybta labaad aan isla afgaran ee kaleeto waxay ahayd gaar ahaan dadka diimuhu inay yidhaahdaan waxaan u baahannahay fariin xoog badan inaan dirno oon u diro bulshada muxuu ahaa kaleeto oo qof waliba markuu ka noqdo shirka uu ka baxo kii ka yimid kaniisad inuu kaniisadiisu kula noqdo kii ka yimid muxuu sanigaag waa meesha yahuudda inuu uu kula noqdo ay bulshadooda u tilmaamaan arrintan inaan iska kaashanno iyo in isku meel looga soo wada jeesto qaybta saddexaada meesha ka soo baxda waxay ahayd kulankan inaan la joojinin kulamo noocan oo kaleeta la sii wado oo xataa aan isku dayn hadday suuragal tahay meelo waaweyn iyo dadka mxua siyaasiyiinta ee qaraarka ama go-aanka gaaraya inaan la kulanno sidoo kale waxaan arkayay salaada jimcaha kadib maantay in masaajidkiina hortiisa dad fara badan oo cadaanihii ay joogeen islamarkaasina ay gacan qaadayeen dadka masaajidka soo baxayay arrintaasi haddaad iga waranto su-aalaadu fiican way maxamuud walaalo arrintaas waxay ka timid dad muxuuha cadaana ama dad markaas kaloo aan muslimiin ahayn oo aada uga damqaday muxuu wareegtada madaxweynaha iyo cabsida iyo muxuu ahaa walwalka communitiga muslimka ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaan ma samayn karnaa inaan nimaadno markaad jumcada ka baxdaan oon masaajidka hortiisa istaagno oon dadka shaaha u qaybino iyo qaxwo u qaybino kadibna aan dhahno soo dhowaada walaalahanaad tihiin waxa uu madaxweynuhu sheegayo annagu lama qabno arrintaa iyada kadibna waxaan ku nidhi arrintaas waa loo baahan yahay marka waxay samaynayaan taqriiban yani markii koowaad ma aha masaajidka annaga waa markii labaad weeye oo dadkaasi yimaadaan dadka soomaaliyeed ee masaajidka ku dukada iyo weliba muslimiinta kale siday u arkeen taageerada ka imaanaysa dadka aan muslimka ahayn weliba banaanka taagan xili badan oo salaada jimci ay socoto xaqiiqatan waxay u arkaan wax aad iyo aad la yaab u leh markaad fiiriso maalan meelaha lagu sheekaysto ama buraha muxuuaha baraha kulanka waxa ay soo geliyeen iyo siday uga hadlayaan iyo sida ay ula saanqaadeen iyo xataa markay anigoo imaamka ii yimaadaan oo yidhaahdaan oo dadkii maanta aan la kulannay yacni waxay u ahayd xaqiiqatan wax si kale la odhan karo inuu culays ka degay oo qaarba waxay u yidhahdeen markii aan dadkan aragnay waxaan ogaanay dagaalkan aan ku jirray inaanaan cidlo ku ahayn in dad nala safan oo nala dagaalamaya oo na garab taagan inay jiraan ayaan ogaanay marka waana waxaan u baahannahay waa wax aan doonayna inay masaajiddu ay ka wada qayb qaataan arrinta iyadoo ay wada sameeyaan shacabdi haddaan ku weydiiy su-aal kale waxaa jirta in warbaahinta weliba tan canada ay labadan maalin hadal haysay soomaali ka tagta gobolkan oo galaysay xuduudda minnesota ee canada udhexaysa oo ka cararayay go-aanada ka imaanaya madaxweynaha oo dhibaato ay ka qabsatay gelitaankii waddankaasi ma la socotaan dadkaasi oo ma ku baraaraagsan tihiin in dad fara badan oo soomaaliya halkan ka cararayaan dhibaatan ay ka soo gaarayso gelitaanka canada ay galayaan haddaad ku baraaraagsan tihiin wax tallaabo aad qaadeen waa su-aal aad u fiican weeye walaalo arrintu way cusub tahay wax waan kala soconnaa waxa ugu muhiimsan horta aan rabaa inaan idhaahdo waxa weeye way jiraan dad soomaaliyeed iyo dad aan soomaali ahayn oo deganaanshaha waddanka aan haysanin way jiraan dadkaasu marka la fiiriyo soomaalidu waa number yar weeye muslimiintuna guud ahaan xataa waa number yar laakiin cadadka ugu badan ee deganaansho aan haysanin waa dadka la yidhahdo hisbaaniga weeyaan marka dadkaas inuu walwal dheeraadii uu soo geli karo oo kale kasii duwan waan la soconnaa waxaan aan talada aan bixinayna ay tahay dadkaasu inaysan khatar isgelinin oo aysan hadda waxba tahriib kaleeto ama muxuu ahaa haddana aysan aadin ee laga warsugo qaanuunka iyo muxuu ahaa oo ay qayb ka noqdaan xataa dadka qaanuunkan ku dagaalamaya ay qayb ka noqdaan weeye waxa anagu bixinayna iyo la hadalkaan samaynaynana waxa dadku inay isdejiyaan inta isdejin karaan kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka daaru- daarulhijra ee magaalada minneapolis sheekh cabdiraxmaan shariif wuxuuna la hadlayay waryahayaga maxamuud mascade
waxaa magaalada gaarisa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay wax ka qabashada abaaraha ku dhiftay waqooyiga kenya kulankan oo ay ka qayb galeen in ka badan konton hay-adood oo ka shaqeeya gobolkaasi ayaa waxaa la isla gartay in meel keliya laga maamulo wax ka qabashada abaaraha ku dhiftay gobolkaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa kasoo diray ku dhowaad hay-ada maxalli iyo kuwo caalamiyo gaaraya ilaa iyo konton hay-adood ayaa shirkan ka soo qayb galay dhammaantoodna waxay soo bandhigeen waxqabadka hay-adahaasi ay u qabtaan dadka ay abaartu ay saamaysay iyo qaabka hay-adahan ay u noqon lahaayeen kuwa hal sanduuqoo keliya ku gargaara dadka abaaraha ay saameeyeen have come down from um, 18,000 to about 14,000.
mudane nadiif jaamac ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cududda iyo hantida hay-adaha ay hayaan ay isugu geeyaan dhulka abaaraha ay ku dhufatay iyadoo uu sheegay in hay-adaha qaarkood si indhala-aan ah ay deegaanada qaar ooga shaqeeyaan taasoo keeni karto in la iswaafajin waayo hantida hay-adaha ay hayaan iyo kuwa dowliga dowladda ka imaanayo maxamed cabdulaahi wakiilka hay-adda unisef ee gobolkan oo ka hadlay halkaas ayaa waxa uu sheegay in hay-adda unisef ay dowladda garza county ka kaaliso adeega waxbarashada iyo dhallaanka sidoo kalena ay ka shaqeyso adeegyada kale ee biyaha For UNICEF, we work uh, hand in hand with the county government. and haddaynu with nahay government, uh, hay-adda water and unisef sanitation waxaynu la shaqeynaa dowladda garza supporting, uh, county the iyo weliba rehabilitation dowladda of, uh, dhexe iyadoo aynu boreholes, kala both shaqeynayno equipping dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka operation biyaha and iyo maintenance.
adeegyada kale een isleenahay in dowladdu ay oga baahan tahay kaalmo iminka gacanta waxaynu ku haynaa ee, dugsiyada hoose dhexe iyo weliba nafaqeynta caruurta yaryarka ah hay-adaha halkaasi la isugu yeeray xoogoodu waxay ahaayeen kuwa inta badan ka shaqaynaya gobolka balse ma jirin sanduuq keliya iyo weliba xarun keliya oo hay-adahaasi ay ka wada duulaan tanina waxay noqonaysaa mid hay-adahaasi dhammaantood ay iminkay u noqonayso hal xarun oo keliya ay ka wada duuli karaan dowladda garza countyna ay dul meeri doonto madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee gobolkan sahal xasan oo ka hadlay halkaas ayaa waxa uu sheegay in hay-adda laanqeyrta cas iminkay gacanta ku hayso adeegyo kala duwan oo looga hortegaya abaarta deegaanada gobolka wajeer iyo gaarisaba Most of the animals do not have a market and uh, xoolaha ma laha iminka suuq tanina waxay nagu qasabtay in aynu een, qiimo jaban kaga qaadno dadka xoolalayda ee xoolaha kasii baxayaan xoolahooda dibna aan ugu celinno iminka ilaa iyo laba boqol iyo siddeetan neef oo lo ah ayaynu waxaynu kasoo qaadnay deegaanka ijaara oon dib ugu celinaynaa dadka oon iyagu doonaynaa inayn dib ugu dhaqaaleyno ka hay-adda laanqeyrta cas anagu waxaynu la shaqeynaynaa dowlad goboleedka garissa county warbixin ay dowladda garissa county ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo iskuul kor iskuulla u dhaafayo iminka albaabada la isugu dhuftay taasina ay noqonayso in xaaladda nolosha dadweynaha ku dhaqan gobolkan ay khatari soo food saartay deegaanada gaarka ee warbixinta dowladda garissa county ay soo saartay ay ku fiiqday ayaa waxaa ka mid a deegaano hoos dhac deegaanka balambala legdheera faafi iyo weliba ijaara iyo degmada dhadhaab deegaano hoos dhaco intooda badanna waxay ku sheegtay dowladda in iminkay u baahan yihiin gargaar deg deg oo lala gaaro dadkaasi oo iminka ay ca- xoolahoodii kasii baxeen balse iminka qarkay u saaran yihiin in dadku ay dhammaadaan maxamed faarax shire v o a gaarisa markanna kusoo dhowaada hambalyada iyo heesaha ibraahim dandurey iyo caashicuud ayaa la diyaar ah
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa laha ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan ku bilaabayo dhambaal si qurux badanna loo soo qoray oo aadna u gaaban waxaa halkan ah, uga diraynaa baa layidhi tahaniyad dhalasho annaga oo kale ah ee waxay kale yihiin cabdikariin axmed bulxan maxamed axmed bulxan cabdulaahi axmed bulxan cabdiraxmaan axmed bulxan iyo sidoo kale khaalid axmed bulxan iyo aamine axmed bulxan dhammaan reer xasan mulli iyo reer sheekh cali diini waxay halkan hambalyo dhalasho hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi maxamuud axmed bulxan oo loo yaqaano idaaja ah iyo subcis aadan cali oo wiil u dhashay waxaa loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi munasar maxamuud axmed waxaan leenahay bay idhaahdeen wiilka maanta nagu soo biiray ee nolosha dunida u cusub tahay soo dhowow adeer soo barbaar adeer soo oo noqo bay leeyihiin wiilkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamiin ibraahim ow dhambaalkan waxaa laga yaabaa dhegeystayaal badan inay isweydiiyaan muxuu caasha ku jeclaysata dhambaalkan si kooban baa loo soo qoray waxaa ku qoran toddoba qof tahniyadii waa lasoo koobay si qurux badanna waa loo soo qoray laakiin markaad aragto dhambaal ay ku qoran tahay konton qof oo qof kastana uu rabo inaad magaciisa sheegto marka waxaan leenahay noo soo yaryareeya maalmo kala duwan noo soo dir laakiin dadka aad ku soo qoraysaan dhambaalada soo gaabiya waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed xuseen wariir oo loo yaqaana maxamed goris iyo waxay dhahdeen cabdiraxmaan cabdi guudle iyo maxamed sheekh abshirow maxamed aadan madgoof iyo waxay yidhaahdeen bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo cabdilatiif maxamed xuseen wariir iyo maxamuud sheekh manuur iyo xasan maxamed xuseen wariir iyo cabdishakuur cabdiraxmaan barrow dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan qandhood bardaale laascanood iyo meelo kale waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan maxamed gacme iyo waxay yidhahdeen marwadiisa nuunaay sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay degmada bardaale wiilkaasna waxaa loo bixiyey xamse ducaduna waa daadiyaasha barnaamijka ay yidhahdeen waxaan leenahay xamse allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiiba anfaca aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal heesta ugu horeysana soo qabo goronyoy goronyo horta goronyo suuldheer maa la dhihi jira goronyada markuu gobolkuu dhaco ha aa ugu daran maxay samaysaa
haddee baadiyahaas oo intaasoo dugaaga ay ku jiraanoo waana meel- gobolna u dhacay way dhakanaysaa marka goronyo marka gobolka goronyadu Uganda.
inay maalintii uun deegaankeeda iyo ilmaheeda gaartaa fiican
oo habeen socodka iska dhaafto haddii kale isbaanaa loo dhiganaa
goronyo gobol ku dhacayo codka bacaan fanaanka xasan aadan samatar dhala dhegeysta
shaqani wuxuu gabay nabadguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuuga geerida mid yiriyo shaqani muxuu gabay nabadguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuuga geerida mid yiriyo gedi dheer muxuu caalafe gacal oo man kala raray isna geed ku kala xiray gedi dheer muxuu caalafe gacal oo man kala raray isna geed ku kala xiray maxa samiir ka gaaxda nasiibgaab yaa dilay isna gaari waay maxa samiir ka gaaxda nasiibgaab yaa dilay isna gaari waay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir maygu furay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday sumayhiigadeedii gorayooy gabalku dhacsumayhiigadeedii gorayooy gabalku dhac wuxuu gabay laba garaasho dhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis midba geeska joogiri
heestii goroonya iyo xasanaan sabatar ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho maryan cusmaan geedi odageeda iyo caruurtooda iyo axmed dey cusmaan geedi iyo xasan nuur cusmaan geedi iyo xaawo geedi siyaad muna maxamed faarax iyo odageeda iyo aamina maxamed maxamuud iyo muuse xuseen cabdi muuse kusow iyo waxaa ay yidhaahdeen cabdirasaaq xuseen maxamuud iyo carabo maxamuud xasan gaabow iyo maryan maxamed babana iyo muuse xasan gees dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo jooga magaalada beledweyne iyo buuloburti iyo magaalada muqdisho inay taaniyad u diraan cilmi xuseen samow iyo marwadiisa sacadiye faarax cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda jiiro miskiin ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin
jirooyinka way soo bateen haye waxaan maqli jiray jirooyin badana xamar ka jiri jira hadda laakiin jiro miskiin ma soo fiirtay mise muddo dheer ay jirtay brahan oo anay igu cusub tahay
jiiro miskiin kulle anigu waa igu cusub tahay jiro baafi waa maqli jiray markaan xamar joogay n jiro kalaa jiri jirtay waa jirooyinku waa badnaayeen marka jiro miskiintaasaa igu cusub haye marka eh, arooskaasi eh, cilmi xuseen samow iyo marwadiis sacdiye faarax cabdulle oo isku aroosay jiiro miskiin maxaad dheelayd waxaan ugu duceynayaa in ay noqdaan lamaanahaasi kuwii isku waara gurikoodana uu noqdo midkii loo aayo ubad kheyr qaban ah rabbi uu kala siiyo aamiin dhambaalkanaan soo qabanayo waan idin salaannay baa lagu soo bilaabay caasha iyo ibraahim marka xiga baa layidhi waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya annagoo kale ahee hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiilo isxaaq rooble adeer cabdulaahi xasan fiidow eedda madiine xasan fiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda oo kale ah tasliim maxamed colaad tasma maxamed colaad tanazal maxamed colaad caruurtii aan aqiinaaban ibraahimow magacoodii aan ku carab jalqinaya bal aan ku soo celiyo waa tasliim maxamed colaad tasma maxamed colaad tanazal maxamed colaad tahliil maxamed colaad iyo taabid maxamed colaad iyo waa wadata bay iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafiso maxamed cali iyo caruurtooda oo kale ah baa layidhi naciimo tahliil colaad iyo nashaad tahliil colaad tahliilna caruurtiisii naadi bay wada qaateen waa nashaad iyo naciimo reer maxamed colaadna waa waa wadata waa gartay waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan maxamed barre colaad iyo shamso barre colaad iyo sayid cali colaad xasan iyo ugu dambayntii deeqo colaad xasan iyo caruurtooda dhammaana dadkani waxay kala joogaan soomaaliya jermani maraykanka iyo meelo kale waxaanay tahnay dhalasho hawada u marinayaan naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada helsinka ee dalka fiinland gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi naciimo waxay leeyihiin soo barbaaroo noqo tii dadkeeda iyo diinteeda anfacda fadlan baa layidhi noo saara heesta degmo ee fanaanka allaha u naxariistay oo cumar dhuulla cali uu ku looqeeyo dhinacagan usoo ruuxaya markaan maxaad ka leedahay mar haddii ay heestaasi codsadeen oo dhegeystayaal kaloo badan oo heestaasi jecelna ay jiraan caashoy aan sii daynaad leedahay
dumarba waaya eba kugu deeqo eba kugu deeqo indhahaa ku doogsada qalbiguna kasii daran indhahaa ku doogsada qalbiga kasii daran hoy hoy qalbiga kasii daran indhahaa ku doogsada qalbiguna ka kasiita abaayoy qalbiga kasiita dala iyo hawdo daruuru ku hooreen iyo dureemada mulacay kaadkee naylu tardhanayaan badhnaadaafka dumarkuna ayaanta aqal gadabsanooye dumarkuna ayaanta aqal gadabsanooway way way ka dhiseen dulebeeskii dabadeed cawayskii gabdhu timaha loo dabay dabadeed cawayskii gabdhu timaha loo dabay masanaayo diibkii dirac kama helaaniyo dadka diiqa keliye saddex qaydi lagu dibay loogu tawbalay durbanka u garaacan qaar baa door ciyaaray goortii la kala dibay nuxnuxaan dibnahan iyo goortii la kala diday nuxnuxaan dibnahan iyo daafay dushoodana hoy hoy dokhadiad leedahay cadibxsanaatiide dokhadiad leedahay faysal maxamuud maxamed iyo awowe cabdiraxiim sheekh raxmaan iyo abaayo shukri xasan colow iyo baa layidhi dhammaan reer xuseen iyo reer maxamed ciyo waxay tahaniyad u dirayaan doctor najiib ciise diiriye iyo xamdi maxamuud maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcaha ee shalay waxa ay leeyihiin meherkaas waxaanu u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka kheyrka qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhinacii heesaha ayaan caasha ku naqanaynaa haweentan kala baxe ee hablaha ka tilmaamtay ee hayigu tuu igu dareen muddoba ku hadraaye midii hudan looga dhigay haybad qurux iyo wanaag lahayn hagardaamade hirgeli hirgeli caashaqa hirgeli
ibraahina waad gabayday laakiin fanaanada aan ka dhicin ee heestan dhinaceeda ka qaadaysana maxay leedaa mataqaanaa halyeygaan ragga kala baxow hanadka aan goobayow naftaa kugu howlane in aan ku hantaan rabaa yah yah
waxay weliba raacisay hoy wacan aan wada galne ihano waan kaa hele
ihano waan kaa hele
iska helo saacamula
iyagaan weydiinaynaa labada fanaan ee heestan ku luuqaynaya waa labada fanaan ee kale ah hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cabdicasiis kaleej
haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagutuu igu darin muddaba ku hadraagayey midii hodan looga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade midii hodan looga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli caashaqan golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade
Thank you.
jiifka uga tegay halbuulaha dhigayo wadnahaanin hoy kaaga dhigay hurdadaaga tan uga go'in hariyo jiifka uga tegay halbuulaha dhigayo wadnahaanin hoy kaaga dhigay
adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaban goley hirgeli mudaney hirgeli ah hirgeli ashaban goledey adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaban golede waan kaa helay hano waxaan intaas kaga gudbanayo codadkii cabdicasiis iskaleej iyo hodan cabdiraxmaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasha axmed sheekh cabdulaahi xaaji yare iyo caruurtiisa iyo hooyo markabo iyo khadiijo cabdi cilmi iyo xuseen sahnuune xaaji cusmaan waa wariyahana magaalada qaahira iyo cali maxamuud xasan iyo cabdiqaadir maxamuud xasan iyo xasan maxamuud xasan xaaji xuseen dhukaw iyo dhammaanba asxaabta iyo dadkaas oo dhan oo jooga dunida dacaladeeda ayaa waxay jecel yihiin inay tahniyad u diraan axmed kurondille iyo fawsiye xasan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasna waxaa loo bixiyey ismaaciil yare ducaduna waa dhankiina ay leeyihiin waxaa leenahay ismaaciil yarow soo weynaaw noqonkii dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca
aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum dhammaan saxafiyiinta v o a soomaali wacalaykum salaam aanu leenahay hambalyo dhalasho farxad le baanu diraynaa bay yidhaahdeen waxaana diraya bay yidhaahdeen annaga oo kala ahee maxamed cabdi ciise ibraahim xaaji maxamuud nuux iyo sidoo kale talisa xasan dhuure yuusuf xasan dhuure iyo cabdirashiid xasan dhuure fardowse xasan dhuure fardowse bashiir goley iyo faadumo nuur abikar iyo nasteexo cabdulaahi iyo ciise amiin cabdi maxamed dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay hambaliyo farxad leh u dirayaan naciimo xasan dhuure iyo saygeeda ibraahim cismaan oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha taariikhdu markay ahayd baa la yidhi tobankii bishan aynu ku jirnay februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi anise ibraahim cismaan waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo midii anfacda diinteeda waalidkeed dadka iyo dalka aamiin aamiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiile isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiine xasan fiidow iyo waxay dhahdeen maxamed colaad xasan waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda tasliim maxamed colaad iyo tasmo maxamed colaad iyo tanasir maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad iyo taabid maxamed colaad iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafiiso maxamed cali iyo caruurtooda iyo naciimo tahliil colaad iyo waxay yidhahdeen nashaa tahliil colaad xani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maxamed barre colaad iyo shamso barre colaad iyo sayid cali colaad xasan deeqo colaad xasan iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya germany maraykanka waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo gabadh ugu dhalatay dalka finland waxaanay leeyihin gabadhaas waxaa loo bixiyay naciimo waxay leeyihiin naciimo soo weynaa u noqotay dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed baa anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahim oo dhinacii heesaan soo gaarnay bal hees kaloo dabacsan oo dhegaystayaashan ay ku diirsadaan manaxow jacayl ayaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa
manaxa jacayl mar dhadhami qaraariyo inuu yahay macaan cod mutaysatee waa codka macaan haddaan gartay qaraar waayaa isku dhehen aad buu macaan yahay saarax majaamo codkeeda macaan
marka hore murwaadkayo masawaadka faraaxiyo nixibada ariyaaqale waa midagu u yaqaana marka hore murwaadkayo masawadka faraaxiyo mixibada aryaaqale waa midagu u yaqaana cishqi ku maligtana malaataba ma waaye cishqi ku maligtana malaataba ma waaye maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxu u maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxu u jacayl usara muddada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan imar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macanba waad mutaysatay mar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macanba waad mutaysatay mililicada guudkayo mixibada dareenkiyo intu joogo meel dhow maralow uma waaye mililicada guudkayo mixibada dareenkiyo intu joogo meel dhow maralow uma waaye madi waxay u daaran tahay markaa shalay aduu nacay madi waxay u daaran tahay markaa shalay aduu nacay manta uu ku keenaa eedamaha armi wayda manaxuu u jacay manta uu ku keena edima armi wayda manaxuu jacay usara mudada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan
heestii manaxow jacayl iyo codkii zahra axmed jaamac ayaan intaas kaga gudbaynaa waa tahay dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya islamarkaana aan filayo ibraahino inuu yahay dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkan aan ku soo xirayna heesta ka hor waxaa la yidhi ha- dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o waanu salaamaynaa marka xiga baa la yidhi waa maxamed yaasiin oo jooga magaalada banaaney waxaana halkan aan ka salaamayaa buu yidhi dhammaan asxaabtayda iyo waalidiintayda waxa uu yidhi waxay kale yihiin hooyaday macaan alma cabdulaahi sheekh hooyaday macaan buu yidhi alma cabdulaahi sheekh iyo aabe yaasiin ibraahim iyo xasan ibraahim iyo aabe yuusuf ibraahim iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer xasan ibraahim iyo dhammaan reer yuusuf ibraahim iyo weliba buu yidhi asxaabta aan jecelahay buu yidhi oo ay kala yihiin saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo buu yidhi maxamed cawil axmed waxaan filayaa dhammaan saaxiibada asxaabta waalidka iyo walaalaha aad salaantaba in ay kaa guddoomeen kuna dhegaysanayeen heesta ugu dambaysa ah ee dhegaystayaasheenna ah aan u soo qabanayno caasha haye dhinacaaga le waa ibraahino duubkaa igu yaal mar horaa dushiisa laygu daadshay malabo anoo daayey oo ka dambaxay jacaylkanay igu soo degay i darbeeye waa maxay waa ware ibraahino galabta waaba gabay gabaybayba kaaga way ka haysaa baan maqli jiray way kaa haysaa galabta sooma adaa ku daraaya inta kale ma dhammaystiri kareen
aan kuugu dara anigana wuu i daashaday ayaa iga dulqaada oo dawadiisa heli kara wuu i daashada ah
dawadiisaa layska rabaa ibraahino waa codkii macaana ee fanaanada reer jabuuti namca yaasiin iyada ayaanan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa ibraahim iyo caasho idinle sidaas siiyo nabad gelya
heesaasi oo aad dhegaysanayseen waxay gunaan u ahayd hambalyada iyo heesaha sidoo kale hambalyada iyo heesaha wuxuu gunaan u ahaa idaacaddeenii galabnimo oo nuur iyo aniguo jamaal idinla socodsiinaya tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo